بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف xadiidka shan iyo toban can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi man kaana qofkii ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyowmil aakhiri maalinka dambe waa yowmu alqiyaama qofkii rumaynayo labadaa rumaysan falyaqul ha ku qowlo waa amar khayran khayr ha ku qowlo ow amase liyasmut ha aamuso oo ama sifaadka dadka wanaagsan lagu yaqaan ha sameeyo oo khayr in lagu qowlaa khayrka waa wixii haddii hadalka a dhahda ajar lagu qorayo ama ha aamuso oo wixii aan khayr lahayn ha ka aamuso weeyaan waa waxa xaaraamtaah waa waxa karaahiyadah marmar xataa waxyaalo iska mubaax oo iskaba bannaan inaad iskaga aamustid bay noqonaysaa waxaa laga yaabaa waxa iska bannaan sheekada iska caadiga ah oo aan markaas dembiba ahayn haddii aad dhex geshid inay kuu jiiddo karaahiyo ama sheekadu kula gaadho marka dambe dembi iyo xan iyo xaaraam iyo wixii la mida marka xadiidku waa kii aynu soo marinoo kale oo min xusni islaami ilmar'i tarkuhu maa laa yacniih inaad iskaga aamusid waxyaalaha aan fiicnayn weeyaan hadalku marka waa afar qaybood mid dhibaato khaalisa ah maxdi ah dhibaato waxa weeyaan cad iyo nafac maxdiya oo aan wax kale lahayn nafac khaalis iyo mid dhibaato iyo dheef iskugu dhex jira iyo midaan dhibna lahayn dheefna lahayn marka waxaa lagu leeyahay dee waxa nafaca leh unbaa dani kugu jidhaa markaas waxa nafaca leh ayaa lagaa doonaya dabeecadda wanaagsan iyo aamusku waa wax fiican baa la yidhi luqmaan baa wuxuu ku yidhi luqmaanulxakiim markii uu la dardaarmaya wiilkiisii haddii hadalku yahay buu yidhi low kaana alkalaamu min fida hadalku hadduu fido yahay fido laka hadduu saa yahay kaana sukuutu min dahab aamuskuna waaba dahab hadalku hadduu dheema yahay in la aamusana dee waaba kasii daranta dahab oo kaley noqonaysa waxa fiican ka aamusi maysid waa waxyaalaha kale hadal la hadlay daacada ilaahay hadday fido tahay oo fiican tahay aamus macsiyada ilaahay laga aamusay ee waxa xunna waa dahab qofka dadka waxaa ugu fiican baa layidhi qofka carabkiisa ka adag oo hanan kara kaas baa ugu fiican carabka waa inaadan sii dayn haddaa aamustid dheefta ugu yar iyo faa'iidada ugu yar waa inaad nabadgeshid nabadgelyana de waa wax weynba man sabata najaal qofkii aamuso waa badbaadaa aamusku waa faa'iido badan yahi inaad isxakamaysid weeyaan waxaa la yidhi cilmiga culimmada iyo xikmaddii nimanka xukamada ah iyo caafimaadkii nimanka adibada ee takhaatiirtaa saddex kelimaa lagu soo koobay cilmu ulculamaa waxaa lagu soo koobay haddii lagu weydiiyo waxaadan aqoonin waxaa dhahdaa laa aclam garan mayo waa saa iyo inaad iska fadwootid iyo inaad been iska sheegtid iyo waxaan u malaynayaa iyo ka bax waxaadan aqoon laa aclamu cilmigii intaasaa lagu soo koobay laa aclamu macnaha laa adri waa nisfulcilm cilmiga berki weeyaan waxaa garan maya haddaad dhahdi waxaadan garanayn waa cilmiga berki weeyaan haddaa is dhahdi laakiin intaasaa dee maaragtay culimo iyo ku dhex jirho haddaa maanta ama culimo ahayd oo waxa lagu weydiiyey haddii aad ka jawaab weydid de waa ceeboobaysa haddaa isdhahdid dee khalad baa gelaysaa marka silaali xikmaddii xukamada waxaa lagu soo koobay haddaad la fadhiisatid qolo waxaad noqotaa midka ugu aamuska badan dad baa la fadhidaa waa la hadhadlayaa waa la sheekaynayaa kan ugu aamuska badan adigu noqo maxaa yeelay hadday asiibaan say u sheekaynayaanoo khayr iyo wanaag ka hadlaan tirsigoodaa ku jidhaa waa fiicanta raggaa khayrka sheegayay nin la fadhiyey baat hadday idgafaan oo balaayo dhex galaanna iyagaa hadlayoo loo haysta adigu waa aamusnay yaa waxa weeyaan caafimaadkana waxaa lagu soo kooba haddaad cunno cunays cunnada ha ka bixin ha ka kicin ilaa iyadoo naftaadu doonaysa mooyaane cunnadii aa cunaysay adoo weli usoo baahan usii baahan iska jooji haddii aad saa iskugu wadid aad calooshi buuxisid oo isku wafiiftid adigay dhibaato kuu keenaysa waxaa fiican cunnada adoo weli usii baahan oo caloosha qaar faaruq yahay inaad ka baxdid dee caloosha saddex baa loo qaybiyaa qaar waxaa rabaa cunnada qaar cabbitaanka qaar ma garanaysaa inaad neeftaada iyo neefgoosigaada iyo oksijiina ka qaadatid haddii laakiin aad wixii oo dhan cunnadii keliya ka buuxsid de hawsha waa cuslaanaysaa markaas waa laga fiican yahy waxaa lagu leeyahay aamusku saas u faa'iido badan yahayoo aad baa loogu najaxay fawaa'id badan baa laga hela qofkaba afkiisa inay ka soo baxda maaha baa lagu leeyahy ilaa wuxuu u baahan yahay mooyaane hadalku waa kasabkaadi sida xoolahaba waxaad u baahan tahay meel aan ahayn aadan ugu bixinayn hadalkaadana waxa weeye waa faa'iido ku yahay meelaa u baahan tahay hadalka ku bixi waay nin baa la yidhi maxaa u aamus badan taha wuxuu yidhi aamuska haddaan mar qoomamoodo isdhaho alleelaatalow maxaad u aamusnayd oo meeshaas in inaa hadashid bay ahayd oo haddaan aamus mar qoomamoodo hadal wax badan baan qoomamooday maxaa waxaa u tiri wax badan baan qoomamooday aamus haddaan mar qoomamoodo aamusku waa fiican yahy inta awooddi hadalkaada yaree baa lagu leeyahay khayr mooyaane marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayr ku hadal qofkii macnaha yuuminu billahi walyowm alakh falyaqul khayra aw liyasmut ama ha aamus waman kaana qofkii ahaaday yuuminu kii rumeeyey oo rumaysan rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambana falyukrim jaarahu deriskiisa ha karaameeyo ha ikraamo ikraam maxaa ka mid a weji furfurnaan horta deriska dersi wanaag waa afar shay waxaa haysid deriska inaad ka xidhiirisid wixii deriskaadu hayso inaadan u hanqaltaaginoo aadan isdhihin deriskaadu ma waxaan ku siiyo labo dhibtaada inaad deriska ka ceshatid adiga naftaada ilmahaada waka nooc kas deriska dhibtiisa inaad ku sabidhid kan deriska ka imaanas derbigaada hadday ul iyo tiir iyo wax ku tallaalanayaan inaadan u diidin derisnimo wanaag taas bay kuu noqonaysa waxaa ka mid a deriska xaqiisa hadduu xanuunsado soo booqo hadduu dhinto raac hadduu ammaanku weydiisto sii arrin ceeba haddii derisku sameeyo astur khayr hadduu sameeyo ugu tahniyadee musiiba hadday ku dhacdo u tacsiye waka a cunnada iyo waxaa karsanaysa ha ku dhibin waxaa adigu maaragtay urka digsigaada ka baxaya iyo waxaa ha karsanaysa haddaadan maaragtay markaa karsa aadan qaar siinayn oo maaragtay u darayn waxaada iyo sanuunta guriga iyo waxaa ha ku dhibin reer iska baahanoo ama waxba haysa waay derisku markaa de waa derisku waa badan yahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jibriil kama zuulin inuu deriska ii dardaarmayo ilaa aan u maleeyey marka dambe inuu isdhaxal siin doono oo dhihi doono derisku deriska kale ha dhaxlo xaqay isku leeyihiin weynankiis derisku waa khatar weeyaan dadkao dhan waa deris waxa weeyaan boqol iyo labaatan reer baa deris kula ah afartan xagga ah afartan daarooda xagga horay ah gadaal midig bidix waa kuwi sii kala xaq badan yahay mooyaane waay waxyaalaha waxaa la yidhi marka jafaafka waxaa ka mid a toban shay nin ducaysanaya naftiisa u ducaynaya waalidkiis u ducaynmaya iyo mu'miniinta iyo mu'minaadka waa duco khaasa keligii waa ma fiicna waayo ninkaa waa angeganya ta labaad waa nin qur-aanka akhrinaya qur-aankoo baranaya waa yaqaanaa qur-aankana ma akhriyo tan saddexaad waa nin masaajidka soo galay markaasoo ka baxay isagoo aan labadii ragcadood oo salaanta taxiyatulmasjidka aan tukanayn masaajidkii iyo guryihii kale waa iskugu mid afar nin qabuuraha inta soo mara aan salaamayn oo u ducaynayn dadkaa dhintay oo shalay la midka ahaayoo ilaahay gaaray iyo camalkoodii oo ilaa waa loo duceeyaa moogta qabuuraha waa loo duceeyaa waa la salaamaayo nebiga calayh isalatu salaam waa u ducayn jiro waa salaami jire de dadka hadda waaba laga cararayaa waxaa moosa qofka hadduu qabri dul istaago inuuba si kale a baa laga aaminsan yahy meesha unbaa kuu dambaysa ama ka carar ama ha ka cararin shan nin inta magaalada soo galay maalin jumcaah kabacdina isagoo aan jumcadii tukan iskaga baxay waa laga fiican yahy nin ma garanaysaa meel inta degey maya nin inta u yimid nin caalima aan ninkaa caalimkaas xaafaddiisa iyo magaaladiisa yimid aan ka faa'iidaysan waa ninkaasna waa angeganya laba nin anta saaxiibay aan is-aqoon war hebelow magacaha xataa waa laga fiican yahy in la isbartaa fiican nin ma garanaysaa nin kale intuu martigelyo ugu yeedhay oo yidhi waa ku imaanayaa misna aan u tegin martigelyadii waa laga fiican yahy waxaa ugu sagaal ah nin dhallinyaro ah oo shabaabnimadiisa dayacay oo cilmi iyo aadaab aan baran isagana waa laga fiican yahay nooc min aljafaaf weeyaan toban nin iska dheragsan deriskiisana gaajaysan yahay aan waxba siinayn taasna waa khatar marka arrimahaasoo dhan iska ilaali caaisha nebigu wuxuu ku yidhi calayhi isalaatu wasalaam markay tidhi laba deris baan leeyahaye kee baan kee wax u hadiyeeyaa kooda kuwa albaab dhow ilaa reerka albaabkiisu kugu dhow yahay baa reerkan kale iyo waxa soo gala iyo waxay helaan iyo dhab ula socda moogta kan kuwa albaab dhow baa leeyahy derisku waa saddex deris hal xaqou kugu leeyahy derisna laba xaq buu kugu leeyahay derisna saddex xaq deriska xaq keliya kugu leh waa maalan reero gaalaabaa deris kula ah derisnimadaa keliya xaq kugu leeyahy deriska labada xaq kugu leh waana deris waana muslim xaqulislaam iyo xaquljiwaar derisnimo derisna waa saddex xaq waa muslim waana deris waana raximo waa qaraabo intaasoo xaq buu kugu leeyahay islaamnimo derisnimo qaraabanimo waay deriskiina waa kaas waman kaana qofkii aaday yuuminu mid rumaynaya bilaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyukrim ha karaameeyo dayfahu martigiisa martigu ama hal marti ha noqdo ama marti badan ha noqdee martida karaamee nin hodana hadduu marti kuu yahay iyo mid faqiira hadduu kuu yahay karaamee labadaba karaamayn baa lagaa rabaa karaamaynta waa maxay weji furfurnaan sheeko wanaagsan aa uga sheekaysid firaash inaa u keentid inaad meel fiican fariisisid saddex beriya hadduu kula joogo inaad wax siisid waa inaad adhow sagootidid waka arrimahaasoo dhan baa loo baahanya haa deriska dee mar martida waa wakaas martiga waa inaad karaamaysid wey waa inay uxaylxaydatida waxaadan samaysateen iyo waxaadan awal reerka laga samayn jirin a martida darteed aa u samaysid haddiiba horta waa inaa wax u soo hormarsid soomaalida dab iyo aa loo keeni jiray oo gogasha iyo ma garanaysaa biyaha iyo qaxwaha iyo waxbaa loo soo hormariyaa horta cunnada weyn intaan la gaarin daad waxa la sugti dambe waa laga fiican yahy waxbaa loo soo hormariya waay waa loo shaqeeyaa waa loo khidmeeyaa martida selafku waxay ahaan jireen baa la salafu saalix martida markay u timaaddo waa ku farxi jireen habeenka martida u timaaddo sida ciidda loogu farxoo kale aad bay u jeclaan jire taasina waa taas martidana waa la karaamaynaya iimaankaadi baa ku xidhan waxaa la yidhi martigelyo wax sameeyey nebi ibraahim baa ugu horreeyey intaa meelo fog minto aadoo marti soo raadin jiray oo marti hadduu soo helo waa siin jiray baa la laba qisoo waaweyn baa ka dhacday baa la yidhi nebi ibraahim mid waa loogu mahad celiyey midna waa lagu canaantay waxaa la yidhi nin baa ku soo hoyday kuwa macnaha sanamyada caabuda waa karaameeyey oo waa marti qaado markaasaa malaa'igta ilaahay sawaxan samaawaadka ka qayliyeen waxay dhaheen ilaahayow nabiyullaahi ibraahim khaliilkaadi ah cadowgaadiiboo karaamaynaya markaasuu wuxuu yidhi anaa idinka og nebi ibraahim anaa idinka og jibriil baa la amray waa soo degey malaa'igta hadalkeedii baa loo sheegay markaasuu iska ooyey nebi ibraahim wuxuu yidhi jibriilow ilaahay baan anugu ka bartay arrintaan samaynaya sababtu waa maxay ilaahay baan waxaan arkay qof xumaan samaynaya isagoo ixsaan badan u samaynaya waxaan gaalaas oo ilaahay ma arsaaqo wax ma siiyo oo caafimaad ma siiyo awlaad ma siiyo dee ilaahay baan kaga dayanaya kuwo aan fiicnayn oo ixsaan badan loo sameeyo taasi waa qisadii hore qisada labaad waxaad waa dambaa nin waxaa u yimid kuwa sanamyada caabudo martigelyan kaa rabaabuu yidhi waa diiday inaad diintaas gaalnimada ka soo tagto islaamtid mooyaane martigelya ma jidhamay markaasaa waxaa la yidhi malag baa u yimid oo waxaa la yidhi addoonkaygii baa kuu yimid inaa martigelisid baa diidday inuu diintiisa ka tago mooyaane ma waadan ogeyn siddeetan sano isagoo mushrig oo gaal ah inaan arsaaqayay ilaahay saasuu leey adigu hameen miyaa martigelin weyn aniguo soo arsaaqda ma siiyo siddeetan sano buuj waa la siinahay saasaa dhacday nebi ibraahim waa iska ooy kiibuu ka daba tegey war soo noqo bay yidhi kii waa diido kugu noqon mayo bay yidhi waaye war ilaahay baa igu kaacanaantay soo noqo markaasaa kii watanigaa isna iska ooy wuxuu yidhi ilaahay baanba waa islaamayba aslamtu lilaah rabbi alcaalamiin ilaahay baanu islaam arag xikmadda diinta kii waaba islaamayba marka martigelyadu wataas haddaa adugu reere ku heeto oo marti noqotid dee dadka inaad dhibtid lama rabaa iska dhex iska ag fariisatid dee waxaa la rabaa markaad dantaada gaadhi in aadna iska tegtid saddex badan ka badan inaad meel iska fadhidid mada waay xadiidkaani waa xadiid weyn baa lagu leeyahy waa xadiid kooban laakiin weyn rawaahu albukhaariyu wa muslimun imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ayaa weriy lix iyo toban waa xadiidka ah can abi hurayrata radia allaahu tacaala canhu anna rajula nin ayaa qaala u yidhi linabiyi sala allahu calayhi wasalam ow sinii ii dardaaran rasuulka ilaahayow adduun iyo aakhiro waxay anfacaya ii sheeg qaala wuxuu yidhi nebigu laa taqdab ha carooni laa taqdab ha carooni dardaaran ma rabtaa ha carooni dee carada adigu iskama celin kadhibi caradu waa waxaadan awoodin ma qof baa iska caraysiin kara carada hadday timaadda lama waay wax iska imaanaya adigu gacantaada kuma jidhee asbaabta carada keenaysa ha samayni la carada sabab baa keenaya soo ma sababta carada keenaysa iska jir
dulqaad ha lagaa helo dabeecad wanaagha lagaa helo xishood iyo tawaaduca lagaa helo waka faradadda ninkii waa celceliya miraaran marar badan muxuu leeyahay awsini ii dardaaran ii dardaaran yaa rasuul allah qaala nebiguna wuxuu lahaa mar kasta laa taqdab ha carooni ha carooni waa kelimo weyn ha caroonin baa layidhi dhibaatoo dhan caraday ka imaanaysa waaya looma ziyaadin waa sidii cabbaas oo kale cabbaas baa nebiga intoo yimid nebi allow waxaa ii sheegtaa ducaaan ku ducayso markaasuu yidhi salilaaha alcaafiya ilaahay caafimaad weydiiso caafimaadku maaha caafimaadka jirka keliya ah waa kelimo guda ballaaran wey wuxuu yidhi yaa rasuula allah ducaa ii sheeg ii ziyaadi markaasaa la yidhi war ilaahay weydiisa caafimaad alcaafiya fi dunya walaakhira haddii lagu siiyo bes weeyaan wax kaamaa maqan ma jiraan marka ninkaana saasoo kalea loogu celeliy caradu marka waa qofka dhiiggiisa qalbigu inta kaco oo hiijaan iyo kacdoon qofku sameeyo inuu aargoosto macnaha marmar uu damcaba wuxuu ka xanaaqay carada in la qariyaa fiican haddaa carootid carada qari haa carada waa la qariyaa
haddaa taagneyd waa la fadhiistaa waa la weesaystaa waa la jibsadaa carada wakaa daawadeeda wataas waxaa la yidhi mid dadkii horaabaa shaqaalihii khaadimkii baa cunno kulul u keenay xeera ugu keenay so waa ku waa turunturooda kii shaqaalaha baa turunturooday saa xeeradii cunnada kulul ku jidhay iyo isagiiba waxay ku dhaceen dee ninkii loo wado sayidka ahaa bay ku dul dhaceen kii sayidka ahaa waa xanaaq qaadimkii baa wuxuu yidhi yaa mawlaaya sayidkaygiiow ah ilaahay hadalkiisi qabso kaasuu yidhi waa maxay ilaahay hadalkiisu wuxuu yidhi khaadimkii waalkaadimiina alhayda kuwa carada qarya a kuwaasaa ilaahay ammaan markaasuu yidhi kadamtu haydi caradaydii waa qaryay bu yidhi waa yeela waalcaafiina can innaas baa ilaahay yidhi ba yidhi kuwa dadka iska cafiya markaasuu yidhi cafowtuka canka waa iska kaa cafiyey qaadimkii wuxuu yidhi wallaahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay muxsiniinta waa jeceli marka oo kuwa samaha fala ixsaanka markaasuu yidhi anta xurun liwajhi illah ilahay dartii waa xorta ilaa ixsaan weeye waa ku xorey kundii naarna qaado xorna waata waxaa la yidhi gabar baa addoonah biyey waxay ku shubaysa cali binu xusein bay biyo gu shushubaysa markaasaa kirligii inta gacantii ka dhacay wejigii cali binu xusein buu ku dhaca waa daqrama markaasuu saa u fiiriyey markaasay iyana tidhi walkaadimiina alkayd kuwa carada qariya sooye waa qari walcaafiina can innaas baa iska kaa cafi wallaahu yuxibu lmuxsiniin xor baat waa laba qisoo kala duwan cumar binu khadaab nin baa u soo galay markaasuu yidhi innaka laa taqdic bilcadl cumarow cadaalad ma xukuntid xaqa iyagana nama siisa cumar waa xanaaqa cumaroo cadaaladda ilaahay baa u dhiibay oo caadila waana madaxweynihii islaamka waa xanaaq markuu xanaaqay baa nin kaloo meesha joogaa yidhi ilaahay hadalkiisii baan kuu sheegaya khudil cafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin ninkaani jaahiliintuu ka mid yahay faraha ka qaad markaasuu faraha ka qaado waxaa moodaa na dab la baktiye oo kale hal mar baa cumar hadduu xanaaqana khatar buu ahaa waa demey waaya waa cilmi badane lama soo koobi karee calaa kulli xaalin caradi wataas laa taqdab waa kuu taalla adigana ha carooni waa dardaarankii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka qiso kaloo jidhay waxay ahayd reer bani israa'iil markay qubaysanayaan intay isku yimaadaanoo meel la iskugu yimaaday dharka iska dhigaanba iyadoo la isku wada jeeday qubaysan jireen nabi muusena inta ka tago meel gaara tago waa xishood badnaaye meelaan la arkayn soo qubaysan jira kaagii dambey dhaarteen waxay dhaheen ninkaan ma ujeedda wuxuu noogu dhex qubaysan laayahay waa nin ceebaysan haa waa nin xiniinyaha waaweyn oo sheelo haa waa nin sheelo leh haa in la arka u diidaya ama baras buu leeyahy maalin buu inta meel tegay buu dhagax inta saartay oo dharkii buu meeshii qubaystay dhagaxii baa dharkii la cararay ilaahay cilmigiisa balarag waa xadiidkaa garanaysa dhagaxii buu ka daba orto thoobiya xajar thoobiya xajar oo dhagaxu maradeeda idi ilaa dhagaxii baa wax caqli la hadduu sidiisa u dhaqmay oo maradii la cararay isna waa in lala hadlo war dhagaxu maradayda idi ma yeelin dhagaxii carar waxau dhex galay nimankii reer bani israa'iil nebiguna isoo cayrsanayo ka daba orto markaasay arkeen laa dhar ma qabe mise wax ceeba ma leh wax la abuuray waxa ugu qurux badan wey nebi muuse dhagax markuu gaadhay ulbow la dhacay xoogaaba idbiyey ulbow la dhacay marka saasuu u sabr waa la dhibay nebi muuse markaasoo sabray nebigaa yidhi calayhi salatu wasalaam intii lagu dhibay ka badan baa la dhibay nebi allo rawaahu albukhaariy toddobiyo toban waa xadiidka ah can abi yaclaa waxaa laga wariyey shadaad binu awsa radia allahu tacaala canhu cani nebiyina uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam saxaabigan waa saxaabi jaliila xasaan binu haabit walaalkiis mayaa dhalay nin xikmad badan buu ahaa baa lagu leeyahay saxaabigani aabbihiisna waa saxaabi marka waxaa fiicnayd in la yidhaahdo radia allaahu canhumaa canhu meesha laga yidhi canhumaa in la dhaho saasaa sii fiicnayd baa ilaa saxaabi saxaabi dhalay weeyaan cani nebiyi wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam can rasuuli lah sal sl qaala wuxuu yidhi nebigu in allaha ilaahay kataba waa qoray waa waajib yeelay waa faral yeelay alixsaana wanaajin calaa kulli shayin shay shay kasta dushiisa ixsaan iyo samafal iyo hagaajin baa ilaahay ku faral yeelay waa shay kasta calaa kulli shay kataba awjaba wa farada waa waajib yeelay waa faral yeelay weeyaan shay kas marka naftaadaa ixsaan kaa rabta ehelkaadaa kaa raba khaadimiintaa kaa raba ummaddoo dhan baa kaa rabta waa lagaa wada rabaa naftaada ixsaan u samee waa maxay wanaagga la imow xumaanta ka tag ehelka iyo khaadimiinta u samee ixsaan u naxariiso u dabeecad fiicnow wanaagga amar xumaanta ka reeb waxay u baahan yihiin bar waxaysan awoodin ha ku mashaqaynin woka dadka kalena u naseexee iyagana ixsaan haasoo dhan baa laga rabaa ambiyada xataa ixsaankooda waxa weeye inaad rumaysid weeye culimmada u xisaan samee culimmada weynee waxay kuu sheegaan qaado aa ceebahooda ha sheegsheegi malaa'igta u xisaan samee malaa'igta rumee addoomma ilaahay karaameeye inay yihiin waay jinka xataa u xisaan sameeyo dad waxaa jira jinka arkee waxa weeye khayrka ugu yeedho sharka ka ma garanaysaa inay ka tagaan amar oo waka arrimahaasoo dhan weeye ixsaanku xoolaha ixsaan u samee waa maxay gaajo ha u dili oon ha u dili ha garaacin waxay ma garanaysaa waxaysan awoodin ha saarin waka la waa garanaysaa islaam baa waxay naar ku gashay bisad ay xidhay oo ay dhibaataysay soo garan maysaan waka waa xayawaan iska ilaali baa lagu leeyahay fa idaa qataltu haddaad wax dilaysaan haddaa macnaha markaad doontaan inaad wax dishaan weli dilka ma dhicin idaa qataltu fa idaa qataltu haddaad doontaan inaad wax dishaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata hay-atu dilidda qaabka aa wax u dilaysaan qaab wanaagsan alqitla bimacnaa hay-atu lqatl weeyaan qaabka wax loo dilaya wanaajiye qof baa qof qisaasanaya wanaaji haddiiba dilka boobsiih hadduu qisaasanaya seef madiiba madax kaga go hadba cad macnaha goosani waayo ha cadaabin ha dhibin haddaa waxaa lagu leeyahay xayawaanaadkan yar yarkaad oo hataa in dabka iyo lagu shubo maaha waa karaahiyo bahalahan yar injiraha iyo baraaqiis middaan kaloo la yidhaahdo xasharaadka iyo shilinta xoolaha laguba la guba iyo waxaas ilaahay baa dab wax ku cadaaba laakiin hadday tirada ka bataanoo maaro loo waayo oo dab in lagu guba maa si kale culamada qaar waxay leeyihin waa la samayn karaa waayo waidaa dabaxtum markaa wax gowracaysaanna waa macnaha damcdaan inaa wax gowracdaan xayawaanka fa axsinuu wanaajiya addibxata hay-atu gowrac qaabkaa wax u gowracaysaan qaab wanaagsan oo nadiifa ha ahaado waxaa ka mid ah middidaa wax ku gowranaysaan waa inay tahay middi af badan oo saawiru macnaha lagu kirkiraa maaha middi af badan baa la hal marsaa loo mariya dhag marintana waa inaad dedejisad haddiiba xoog u maris meesha loogu talagalay gowraca hunguriga iyo wixii lamida ka gowrac labada xidhid oo labada hunguri waa inaad goysa waaye labada kale in lagu darana wadajeenka waa fiicanta geela halkaa dhuuntaaba isaga lagu dhufanaya ariga iyo loodayana meeshaan kaleo hunguriga waa surgaaban yihiin ayaa iyaga laga gowracaya shaygaa gowraciisu waa inuu yahay shay gowraca xalaal ah haddii la gowraco waxyaalaha la cunaa waa inuu nool yahay wax macnaha isagiiba liito oo aan nafba ku jirin maxaa laga gowracaya waayo walyuxidda ha afaysto axadukum midkiin shafratahu middidiis shafra waa waa bahashaas wax lagu gowraco weeyaan middidaa jafadiisa ha afayso wal yurix ha u raaxeeyo dabiixatahu madbuuxatahu tiisa la gowracayana ha u raaxeeyo u raaxee kaa gowracaysa raaxada maxaa ka mid a neefka markii la gowraco isagoo dhaqdhaqaaqaya waa inaan haddiiba lagu bilaabin qalid iyo haragga in laga bixiyo iyo wixii la mid neefka weli waa xanuunsanayaa mogta naftu si fiican ha uga baxdo meyd ha noqdo dee kuwaana dee xoolaha iyo maqaayadaha u gowraca horay bay ka gelayaan mogta neefkii ordaya unbay horay aa ilaa wa waa shaqaale waxaana ma akhrisan iyo cilmiga garan maayaan mogta waa waa in loo sheego waxaa kaloo ka mid a raaxaynta neefka intaan la gowracin in biyo iyo loo dhigaa fiican haddoo cabbaya iyo dhihi mayse haddaaba la gowracaya maxaa biyo laga siinaya biyaha lalas meel sahlan oo nadiif ah oo dabacsan waa in dhinaca loo dhigo meel gebigeeduba qodax iyo dhib iyo dhagax miirana lama rabo markuu midida afaysanayo lisanayo xooliha dhexdooda neefka gowrac ilaahay u jeeda inaad ku hor soofaysid maaha waan lagula hadlayna dareen buu leeyahay neefka meel cidlaa kusoo ku soo lisa mididaada ku soo soofee neef neef ha ku hawrgawrici xoolahan hadda iyana maqaayadaha iyo meelaha maarata aa la baryadayo xoolaha badan laysku horgowracayo waa laga fiican yahy weliba waxaa khatara xoolaha isdhalay maarata neef iyo neefkii kaloo ay dhashay laysku howrgowraco waa sii darantaa taas waxaa lagu leeyahay waxyaalaha dhacay waxaa ka mid a nin madaxa wuxuu yidhi ari ha la gowraco tiro badan markaasaa la gowrgowracay badankiis kii wax gowracayey baa gawricii xoogaa ka mashquulay waa soo noqday wuxuu is yidhi aleelahay inta hadhay dhammaystir mididiiba waaye oo hadda wax ku gowracay markaasoo dadkii meesha joogay qaarkood buu u qabsadoo waa tuhmay war mididii idinkaa qaatay keenabay dadkii waxay dhhen annagu maanan qaadan buuq baa meesha ka dhacay nin baa yimid oo wuxuu yidhi waryaaya mididaa isku haysaan ridaasaa afka inta ku qaadday arigii noolaa wey intii hadhay intay afka ku qaadday oo ay la tagtay ceelkaa goobkaabay ku rid xoolaha dareen bay leeyihin arrig kalaa lagu horgowraca moogta marka intay afka ku qaadday meel godo ceela bay ku tuudh ninkii madaxda ah oo yidhi ceelka ha la gooyo biyaha ha laga gooyo midida ha laga dayo waa laga dayay waa la soo helo mise waa sidii la sheegay ceelkii baa mididii laga soo saar marka waa khatar weeyaan rawaahu waxaa wariyey xadiidka muslimun imaamu muslim ayaa wariyey xadiidkaas siddeed iyo toban waa xadiidka ah can abi darrin waxaa laga wariyey jundub binu junaadah jundub ibnu junaadah waa saxaabi wa abi cabdiraxmaanna waxaa laga wariyey waa saxaabi kale mucaadi ibnu jabal radia allaahu tacaala canhuma labadoodaba ilaahay raalli ha ka naqday a qisada ku islaamay haddee saxaabigan abidar waa qiso cajaa'iba oo dheer oo haddee xadiidka saxiixa ayaan ku gaari doonaa insha allah a bukhaarigaa warinaya qisadaas labadaas saxaabi can rasuulillaahi waxay ka wariyeen sala allahu calayhi wasalam qaala nebiga ilaahay inuu yidhi ittaqi allaaha ilaahay ka cabso oo ka yaq ittaqi allaah xaydumaa kunta meel allaalaya meesha ku sugan tahayba ittaqi allah xaydumaa kunta meel allaale meeshaa ku suganta bad iyo bir safar iyo muqiim yaa ilaahay ka cabso subxaanahu wa tacaala xilli kasta iyo wakti kasta iyo makaan kasta waa taqwada ilaahay waxaa lagu leeyahay taqwada ilaahay waa kenzi waa kayd khayr adduuniya mid aakhiraa lagu gaaraa faa'iidooyin badan baa cabsida ilaahay leedahay ilaahay inuu ku xafido cadowga kaa ilaaliya haddaad rabtid cabsi la imow ilaahay baa yidhi wain tasbiruu haddaad sabidhaan watattaquu alla ka yaabtaan laa yadurukum kayduhum shaan gaalada iyo cadowga makrigiisu waxba idin yeeli mayo haddaad rabtid ilaahay camalka inuu kuu wanaajiyo dembigaada dhaafo ittaquu llaaha wa quuluu qowlan sadiida haddaad ilaahay ka cabsataan yuslix lakum acmaalakum camalkiinau idiin wanaajin wayakfir lakum dunuubakum dembigana waa idin dhaafay cabsiday ku xidhanta haddaad rabtid ma garanaysaa ilaahay inuu ku jeclaado fa ina allaha yuxibbu almuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsada ilaahay waa jecli haddaad rabtid ikraam karaamo ina akramakum cinda allaahi atqaakum kuwa idinku cabsida badan ayaa ilaahay agtiina idin agtiisa idinku karaamo badan haddaad rabtid bishaara inaa heshay markaas sii dhimanaysa yaa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahum اlbushraa fi اlxayaati اdunyaa wa fi اlaakhira haddaad rabti cadaab inaad ka badbaadid uma nunaji aladiina اtaqow kuwa ilaahay ka yaabay waa badbaadinaynaa baa ilaahay leeyahy haddaad rabti janno inaad ku waadhid wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin kuwa ilaahay ka yaabaa loo diyaari haddaad rabtid arsaaq waasaca oo xalaalah haa waman yataqi illaaha yajcal lahu makhraja wa yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waka wax lasoo koobi kara maha waxaa lagu leeyahay nin saxaabi ah ayaa waxaa qafaashay gaalo wiilow dhala bay gaaladu qafaasheen nebigu u tegay arrintiiba u sheegay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka yaab iska sabir aa adiga iyo xaaskaada laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliy alcadiim badiyo waa badiyeen waa badiyeen waxaa dhacday cadowgii wiilkii la tegey xoogaabay ka mashquuleen markay mashquuleen buu ka soo fakada arina waa ka soo kaxays afar kun oo ariya buu ka soo kaxays intay mashquulka ahaayeen isagii reera iska cayrana waa ahayn reerkaana waxba haysa arigaa tirada badanoo gaalada laga keenay iyo iyo isagaiyo nabad qaba baa u yimid bal cajaa'ibta arag ka soco ittaqi illaaha xaydumaa kunta waatbic raacsiih asayi'ata xumaanta kaa dhacaysa alxasanata xasane ka dabagee xumaan baa kaa dhacday wanaag ka dabagee sadaqo salaad soon istikfaar dikri maxaa faa'iidaha tamxuhaa waa tiraysaa marka sayi'adii baa la tirtiraya xasanaadaa tiraysa xasanadii baa tirtiraysa waka laba malag baa labada garab kaa fadhiya mida xasanaadka qorayaa midna sayi'aadka kan xasanaadka qorayaa madaxa marka kan kale damco dembiga inuu qoro balugkaadaba ilaa lix sac inuu ka toobad keeno haddii laga toobad keeno xasanaa loo qoraya haddii kalena hal dembi baa loo qoraya waay tamxuha waa tirtiraysaa weeye dembigii waxaa tirtiraya xasanadii wa khaaliq innaasa dadkana kula dhaqan bikhuluqin dabeecad xasanin wanaagsan dabeecad wanaagsan dabeecadda wanaagsan weji furfurnaan macruufka oo la dhiibo xumaanta oo dadka dhibaatadaadoo laga ceshado intaas baa ka mid a dabeecad wanaagsan dadka kula dhaqo waxaa idinku fiican baa lihi kuwa idinku dabeecadda wanaagsan dabeecadda wanaagsan waa kanzi waa kayd aan dhammaanayn waay waxaa la yidhi nin baa xilligii sayid cumar sayid cumar u yimidoo ninkaasi wuxuu ka cabanayay islaantiisa dabeecad xumadeeda albaabkii sayid cumar buu yimid sayid cumar buu iska sugayey wuxuu maqlay sayid cumar oo xaaskiisii ku qaylinayso isna iska aamusan yahay oo uusan u jawaabayn ninkii waa iska tegey muxuu yidhi wuxuu yidhi haddii madaxweynihii islaamka amiiruulmu'miniin cumar binu khadaab xaalkiisu saan yahay oo xaaskiisiba sidaas ay igu qaylinayso dee aniga xaalkayga waase inuu nin iska caraabiyo reer baadiyaah dacwadiiba waa iska daayay waa iska noqo sayid cumar baarko ninkiiyo sii socdo waa loo yeer war maxaa dhacay anigu dantaydii waa gaaray buu yidhi maxaa dhacay dee arrintan ka cabanayo kaala adigii ku haysataba wuxuu yidhi sayid cumar anugu gabadha waa u sabraa maxaa yeelay raashinka ii karisaa ee kimista iyadaa samaysa dharka iyadaa dhaqda carruurta iyadaa nuujisa waxaasoo dhanna dee waajib kuma wada aha xaas waa ii tahay bes dee aniguna marka waa inaan u dulqaato xadiidkaani wuxuu ku jiraa baa la axaadiida waaweyn saddex qaybood buu ka kooban yahay waxa weye itaqillah xayumaa kunta ilaahay saa ula dhaqmi lahayd iyo cibaadadii cabsidii wey wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha haddii xumaani kaa dhacdo binu aadan baa tahay wanaag ka dabagee waa faa'iido tamxuha waa tirtiras tan saddexaadna saddex qaybood buu ka kooban yahay moogta waa binu aadamka saa u dhaqmi lahayn wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dabeecada wanaagsan dadka kula dhaq waa dhaqankii wanaagsanaa wey saasaa lagaa rabaa xadiidkaana yaa wariyey rawaahu tirmidiyu wa qaala wuxuu yidhi imaamu tirmidi xadiidun xasanun waa xadiid wanaagsan wa fii bacdi nusuqi waxaa ku taallay qoraallada qaarkood tirmidiga xadiidun saxiixun maya waxaan leeyahay xasanun saxiixun waa xasan saxiixa xalaan soo sheegay macnaha waxaa weeye haddii wadda uu ku yimid la fiiriyana waa xasan haddii qolo kale oo culimo kale la fiiriyana waa saxiix waay waa xasan saxiix waay waa xadiid cajaa'ib xadiidkan baa ku daraynaa xadiidkaani waa xadiid weyn isaguna can abilcabaas waxaa laga wariyey cabdullaahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhuma cabdullaahi bni cabbaas yaa taariikhdiisa geli kara waa waa dheert turjumaan lqur'aan wey ninkii nebigu u duceeyey calayh salatu salaam nebigaa yidhi ilaahu diinta fahansii qur-aanka fasirkiisana ilaahu bar saxaabi jaliila weeyaan waxaa la yidhi nin baa wuxuu yidhi ibnu cabbaas mejlis iyo fadhi iyo kulan buu qabtay haddii quraysh oo dhan ay ku faanto waa ku filnaan lahaa maxay ti ibnu cabbaas gurigiisi baa dadkii soo dhoobteen waddooyinkii baa xirmay qof bixi kara iyo qof imaan kara ma leh dad baa dhooban meesha waa la fadhiya waxaan yidhi ibnu cabbaas gurigaada hortiisa waa la dhoobay wuxuu yidhi weesay diyaari wuu weesays waa fadhiist wuxuu yidhi dadka inta u baxday waxaa ku dhahdaa qofkii qur-aanka wax iga weydiinaya iyo xuruuftiisa ha soo galo inta su-aal qur-aanka ku saabsan qofkii wata ha soo galo waa soo galeen gurigii baa qaadi waayey waa loo sheegay wuu baray waxay rabeen waa bixeen wuxuu yidhi orad u yar kuwo kale xalaal iyo xaaraam qofkii wax iga weydiinaya iyo fiqhi ha soo galo waa soo galeen waa loo sheegay waa bixeen ad boqolaa fulaysa dhaxal qofkii wax iga weydiinaya iyo wixii la mid ha soo galo waa soo galeen waa baray waa bixeen qofkii carabiga iyo gabayada iyo qariibka iyo waxaa wax iga weydiinaya ha soo galo waa soo galeen waa baray maalintii oo dhan saasaa lagu wey waxaa la yidhi wuxuu ahaa jaamacad laakiin jaamacadaheenna wuxuu kaga duwanaa jaamacad waxay ahayd hal macallin leh xiisado badan jaamacaday ka baxaan laakiin hal macallin bixiyo kuna filan yahay laakiin innaga jaamacad xoogaa iska muqararoo waa kuwan xoogaa maarata iska sheeg sheegayo ninka xoogaa jaamacada damco inuu furo waa waka jaamacaddaa lasoo dhoobanayay ba ahayd oo iyadu uma baahnayn xayeysiis iyo halkaa wax laga fura iyo uma baahna waa jaamacad maaragtay meel la kala mare lalaayahay ibnu cabbaas saasuu ahaa kun iyo lix boqol iyo lixdan xadiis ayuu warinayaa baa lagu leeyahay markii naftu ka dhacday waxaa la yidhi oo la damcay janaasada in lagu tukado wax shimbir aa moodid baa cad baa intay galeen kafantii baa war wixii meesha gale waa laga raadraadiya kafantii mise ma leh markii ciidda lagu hoobiyey qabriga waxaa la maqlay cod baxaya yaa ayatuha nafsu lmudma'inna irjicii ilaa rabbik raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannati aayaddaas oo waxa akhrinaya aan loo jeedin laakiin codka la maqlaya baa la maqlay baa ajaayib saxaabi jaliila weeye saxaabada ugu cilmi badna ragga ugu cilmi badan ba ka mid aha saxaabada waxaa lagu leeyahay xataa cumar iyo hadday arkaan ma socon karin waa istaagi jireen hadda uu u muuqdo waa loo istaagi jira gaadiidkaa looga degi jira qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi kuntu waxaan ahaa khalfa nebiyi nebiga gadaalkiisa sala allahu alay wasalam yowman maalin macnaha nebigu baqalow saaran yahaan gadaal ka saarnaa wey faqaala nebigu wuxuu yidhi yaa ghulaam waryaa wiilow innii anigu ucallimuka waxaan ku barayaa kelimaatin kelimaad ghulaam waxaa loo leeyahay wiil yar baa toban jir wey kelimaad baan ku barayaa ixfad illaaha ilaahay xafid yaxfadka ilaahay waa ku xafidayaa ilaahay maadaa ilaalinaya raacaya maya ixfad illaah ilaahay xafid waxa weeyaan awaamirta iyo nawaahida iyo waxa waa ku kaa yaxfadka ilaahay baa ku ilaalinaya adiga naftaada weladkaada ehelkaada adduunkaada iyo aakhiradaada waay haddaa waxaa la yidhi xubnahaada adigu macsida ka ilaalisid markaa ya dhahay markaa weynaataa ilaahay ku ilaalinaya nin baa gaaray boqol iyo lixdan sano qaar baa boqol dhaafay markaasaa waxaa la yidhi ismaydnaan bedelin maxaa caqligiinniye maxaa dhacay waxay dhaheen markaan yarayn baan xubnahan macsida ka ilaalinay markaan weynaanaha nana ilaahay na xafida oo na ilaaliy haddii kale waa isku darmaya isku darmayaa qof waaya waxaa la yidhi nin tuuga baa wuxuu u soo galay gabadhii cibaadada badnayd oo la dhihi jiray raabicatu alcadawiya gabadh caana weeye hadda magaceeda waa taqaanaan baan filaya waa maqasheen raabicatu alcadawiya way hurday dharkeediiba urursaday albaabkiiba ducaynoo ka baxo tuuggii soo albaabkiiba waayey gurigiiba waa afarta derbi waa dhisan yihiin meelow ka baxo markaasuu iska dhigay dharkii se albaabkii baa u muuqday marka albaabkii u muuqday misna dharkii urursada ilaa tuugu imaan darana waddaba waxaan arkay inuu iska baxaal rabay mar labaad buu dharkii ugu rursaday soo albaabkiiba waa dhowr jeer marka arrintii dhacday buu wuxuu maqlay hatafa bihi haatifu haatif haatif hadda waa la bartay waagi hore telefoon ma jirin haatif hadda soo iska telefoonka iyo mobilada iyo ma taqaanaa haatifku waa waxaa la yidhahdaa carabiga cod aa maqlaysid cidda hadlaysana aadan u jeedin hadda markii lagu soo waco yaa ujeedaa carabiga waa iska saa waxa la maqlaya laakiin aan loo jeedin haati foka cod buu maqlay waxaa la yidhi wariyaax qofkanna jeclaa ilaahay gabar jecel baa hayd haddou hurdo kii la jeclaa baa soo jeeda ilaahay ma seexda moogta maxbuubkii baa soo jeeda dharka iska dhig albaabka ka bax baa la yidhi gabadhaan waa annagaa xafidayna aa kugu sii dayn mayno haba hurida hadday doonto markaasaa de markaa cod buu maqlay iska bax waana toobad keenay baa la yidhi waaba yaab dib dambe waa arrintii waa ka bax ixfad illaaha ilaahay xafidu tajid waa helaysaa hu ilaahay tujaahaka hortaadaa ka helaysaa ilaahay xafid ilaahay hortaadaa ka helaysaa waa maxay daalka hortaada u dhaqaaqday ma ilaahay baa helaysaa haa culimmada siday axaadiidta ku fasireen haddaadan ku fasirin caqiida xumaa kugu dhacays ilaahay hortaadaa ka helaysa waa adkayn waxa weeyaan waxaa camal la timid abaalkiisa allaagti baa ka heli doontaa wey waay waxaa la yidhi nin waxaa jiri jiray safiina la yidhahdo saxaabiya safiina safiina waa doon doon maxaa loogu magacaabo alaab badan buu qaadi jiray nin xoog liba markaasu doon buu raacay doontii baa jabtay badda u soo baxay libaax baa buu ku yimi libaaxii baa yidhi hoy dhagays anigu mawlihii rasuulkaana warqad baa nebiga ka wadaa waana wareersanoo waddadii garan maayo saxaabada waxyaalaha dhacay cajaa'ib badana libaaxii waa tegey xaggii waddadu jidhay buu macnaha uga hormaray waddadau tusayaa moogta marka waddadii la gaaray baa libaaxii maarat waa waa waa sawdey sidii wax sagootinaya oo kale waa ka laabtay waddadii marka hole saxaabigan cagtuu saaray khalaas ilaahay haddaa ka cabsatid bes meel kasta kaalmaa helaysaa libaax baa kuu shaqaynaya iska daa wax kale idaa sa'alta markaad weydiisanaysa shay fas'al illaaha ilaahay weydiiso ilaahay baa wax bixiyo moogta ilaahay weydiiso dee waxaa la baryanayo waa maxay waa laba un mid wax binu aadanku hayaan hadduu yahay ilaahayow ii sa'aldheh markaa qofkii weydiiso haddiiba tahay wax ilaahay maa cid kalaysan bixin karinna sida hanuun iyo tawfiiq iyo fahan iyo caafimaad iyana ilaahay weydiiso keliya way ixfadillah waydastacanta markaa kaalma dalbaysid fastacin billaah ilaahay kaalmo weydiis ilaahay kaalmo ka dalab ilaahay baa ku siinaya subxaanahu wa tacaala ilaahay kaalmo weydiis iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaan ku caabudayna adaan kaalmo ku weydiisanayn waclam waxaad ogaataa anna al ummata ummadda oo dhan low ijtamacad hadday uruudho ku kulanto calaa an yanfacuuka inay kugu anfacaan bishay-in shay lam yanfacuuka kuguma anfici karaan ilaa bishayin shay mooye shaygaasoo qad katabahu llahu ilaahay uu kugu qoray horay laka adiga ilaahay shay horay kuugu qoray maaha wax kaloo ay ku anfici ay ku tari kar ummadoo dhan hadday dhaa qofka aan wax u qabanno waxba uma qaban karaan waay wax ilaahay horay kuugu qoray mooyaane taasina wataa waa xadiid weyn xadiidkan wain ijtamacuu hadday ururaan calaa an yaduruuka inay kugu dhibaan bishayin shay lam yaduruuka kuguma dhibi karaan ilaa bishayin shay mooye shaygaasoo qad katabahu llahu ilaahay qoray calayka dushaada wax ilaahay horay dushaada inay ku dhacaan u qadaray mooyaane wax kaloo dhiba oo ay ku gaadhsiin karaan ma jidho adduunko dhan hadduu isku tago saa weeye dhib iyo dheef midna ma leh ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala ruficad waa la kor yeelay al aqlaamu qalamayaalki qalamayaalkii looxulmaxfuudka wax loogu qorayey waa hal qalam baa jira horta qalamyaal badanba maaha markaasaa jamc laga dhiga alaqlaam qalamayaalka waa la kor yeelo waa qalamkaana tacdiim la weyneynaya ee qalamku laakiin waa hal mida maqaadiirtaa lagu qoro ruficat alaqlaam wa jaffat isuxuf suxuftii iyo waraaqihiina waa engegeen la qoray wax laga beddelaya ma leh looxulmaxfuudka wixii lagu qoray
waaya oo sootan la yidhi yamxu llaahu ilaahay waa tiraa maa yashaau wa yuhbitu wuxuu doonana waa sugaa wa cindahu umulkitaab waxaa weeyaan looxulmaxfuudka wixii lagu qoray isaga lama tire looxyada kale wixii lagu qoray baa wax laga bedbedelaa masalan qof baa cimrigiisu waa mucallaq waxaa la leeyahay fulaan binu fulaan cimrigiisu waa afartan sano haddowse waxaa sameeyo masalan qaraabo xidhiiriyo waxaa sameeyo labaatan baa loogu daraya waa lixda la qaraabadoo la xidhiiriyo cimrigaa lagu kordhiya mucallaq weeye soo wixii buu samaynaya marka waxa weye awal looxul maxfuudkaa ku qornaatee laakiin qoraalladii hoose baa la beddelayaa marka lixdankii baa loo qoraya rawaahu xadiidkaana waxaa wariyey atirmidiy wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xasan saxiixa weeyaan wa fii riwaayati hayri tirmidiy riwaayo tirmidi kayrkii lahaa oo culimmada kale ah waxaa weeye waxay ahayd ixfad illaaha ilaahay xafid tajidhu ilaahay waxaa ka helaysaa amaamaka hortaad tacaraf is-aqoonsii isbar ilallaahi ilaahay tacaalaa sarreeye fi rakhaa'i barwaaqada war markaa barwaaqaysan tahay ilaahay isjeclaysii oo u dhowow isbar caafimaadka iyo xoolaha iyo nabadgelyada markaa haysatid ilaahay isbaroo u cibaadayso yacrifka ilaahay waa ku aqoonsanayaa yaa waa ku waa ku badbaadinayaa waa ku abaalmarinayaa fi shiddati dhibaatada dhexdeed laakiin markay dhibaata kugu dhacdo haddaa keliya soo caradhid markaa barwaaqo aad tahayna aad sanka taagtid oo kibidhid lama rabo sidaas markaa barwaaqaysan tahay ilaahay u tadarruc markaa dhibaataysan tahay si ilaahay kuu yeelo subxaana wa tacaala waxaa garanaysaa saddexdii ninoo godka gala dhagaxu godka jaray afkiis oo ilaahay markaas camalkooda saalixa ugu tawasulay oo ilaahay dhibaatadii ka badbaadiyey markii horay fiicnaayeen cibaaday la yimaadeen dhibaatadii markay ku dhacday bay ilaahay baryadeen saa waa laga yeelo haa markaa barwaaqaysan tahay ilaahay u tadarruc waay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waclam waxaad ogaataa caqiidada saxiixa anna maa akhdaaka wixii ku gafa lam yakun inuusan ahayn liyusiibaka kii ku asiibi lahaa ogow wax ii ku gafa marna kuguma dhicin anaa xeelo sameeyey xaggan ka baxaye maya marna kuguma dhicin wamaa asaabaka wixii ku asiibana lam yakun ma ahaanin liyukhdi'aka kii ku gafi lahaa kuma gafeen wixii ku asiibana marna kuma gafeen qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana wixii ilaahay kuu qoran baa kugu dhacay marka musiiba hadday kugu dhacdana waxaa la dhahaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waclam waxaad ogaataa anna nasra nasrigu maca sabri sabirka maciisa wey gargaar ma rabtaa markaas sabidhid weeyaan guul baa helaysa guul baa helaysa wa anna alfaraja farajka kurbada la faydana maca alkarbi kurbada maceeda inuu ahaada ogow faraj waxaa la helaa kurba markay dhacdo faraj baa dhacaya faraj kurbadaa la faydaya macnaha weeya waay kurbadaa la faydaya iska sabir waxaa kale ogaataa wa anna maca alcusri cusriga iyo cidhiiriga iyo dhibaatada maceeda yusran fudayd baa ahaaday sayajcalu allaahu bacda cusrin yusran culayska bacdi ilaahay fudayd buu yeelaya fudayd baa dhacaya yusri baa ilaahay keenaya marka yusriga nebigu wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam hal cusri kama qaalib noqon kara laba yusri laba fudayd baa jira inna maca alcusri yusri ya marka waxa weeyaan yusriga iyo fudaydkaba dhibaato kasta faraj baa jiraya waay xadiidkaanna waa xadiidka noocaas marka isaguna saa weeyaan wallahu subxaanaه wa tacaala aclam amiin